waxaan ulo saaran allah ka saare subax wanaagsan intii sariirta waxaan ulo saaran allah ka saare subax wanaagsan intii saakaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadjia subax wanaagsan intii saakaasama ku toosto dantooda soofi allaw siyaadjia subax wanaagsan
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijka bareedii beerluula waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara waxaana farsameynayaa cabdinajiib awes saaq dhegeystayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaan eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan mar kale barnaamijka bareedi iyo beerlula dhegeystayaal dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniskiisiinaya helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale isagana qadka ku jira ayaan jaaniskiisa siinayaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum dhegeystayaal ayaa fariimana soo gaarsiinaya dhegeystahan wuxuu yihi asalaamu calaykum magacaygu waa salmaan waxaan joogaa xaafadda howlwadaaga runtii saaka si fiican ayaan u habreysanay issocodka gaadiidkii dadweynaha saaka waa caadib buu leeyahay aad baad u mahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka kaga qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale isagana fariintana soo gaarsiiyey wuxuu lehy asalaamu calaykum magacaygu waa amran waxaan joogaa bay leedahay xaafadda howlwadaaga gaar ahaan banjaab saakay subaxnimadan wax dhib ah maan arkin balaayada allaha naga haayo aamiin aad baad umahadsantahay sida wacan aad barnaamijka kaga qayb qaadatay dhegeystayaal barnaamijka bareedey bearlo si aad ugu qayb qaadataan waxaad nagala soo xiriiri kartaan ibr lixal sideed sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan
sameeyey beena cirko cirko sagal hareeyo samle irku miray xalay sameeyey beelaha sameeyey beelaha isna saymarooba duula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii isna saymarooba duula masaaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicii sidoodan kalgacal qalbiska afiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba
meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka bariidi iyo beerlula ayaad maqlaysaan waxaana naga dhagaysanaysaan muujada siddeed iyo siddeed dhibic siddeed magaartis iyadoo guud ahaanba caalamka aad naga maqlaysaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha waqhti ku jira ayaan jaaniskiisa siinayaa helo asalaamu calaykum qadka telefoonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay eber lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum qadka telefoonka ayaa dhegeystahaasina ka go-ay meel kastoo aad joogtaan waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka bariidi iyo beerlula waxaad maqleysaan qeybihiisii ee dhexe dhegeystaha fariintan soo gaarsiiy wuxuu yihi asalaamu calaykum magacaygu ah cabdiweli oo jooga xaafadda ee bunduweyn waxaan ku waabariisanay barwaaqo rabbi dhibkaa naga haay aad baad u mahadsantahay sida wacanid barnaamijka kaga qeyb qaadatay oo aan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal subax wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka bariidi beerlula ayaad maqleysaan dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum
alaykum salaam magacay halkaad nagala soo xiriireyso
xamdiga joogta beerkido xamdi seebaa loogu waabariistay halkaad ku sugan tahay
joogta akhbartada caafimaadka dadka dadweynaha inoo
aada baad u mahadsantahay sida uu canid barnaamijka kaga qeyb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystahaasi fursadda uuna siiyey waanu kaga mahad celinaynaa dhegeystaha kale ayaan jaaniskiisa siinaynaa halo asalaamu calaykum khadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha kale khadka ku jira helo asalaamu calaykum khadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay
daashay dhibcigii bisna say ma rooba duula ma saaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daashay dhibcigii sidooda sidooda kalgacal qalbiga abiyo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba dalas weyn ma nabadba
dhegeystayaal barnaamijka bariidi iyo beerlula ayaad maqleysaan waxaana naga dhegeysaneysaan muujada sideed sideed dhibic sideed magaarti sidoo guud ahaanba caalamka aad naga maqleysaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtuba dhegeystayaha qadka ku jira ayaan jaaniskiisa siinayaa si ay barnaamijka uga qeyb qaato celo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum
helo magacay halkaad nagala soo xiriireyso dhegeyste
waxaa idinkala soo xiriiraya firfir soomaaliya magacayga waa deeq ibraahim daawuud
sidee baa loogu abiristay halkaad ku sugan tahay
saaka maasha allah aad iyo aad baa looga waagdariistay waa la kala adeeganayaa suuqa waa kala socdaa wax dhibaato kama taagnaada
aad baad u mahadsan tahay sidoo wacanid barnaamijka kaga qayb qaadatay waan kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale qadka ku jira alo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale isagana doonaya barnaamijka inuu nagala qayb qaato ayaan jaaniskiisa siinaya helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina si la mid ah qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal subax kasta ayaad maqashaan barnaamijka bariidi beerlula marka laga reebo subaxnimada jimcaha ah waxay dhegeystayaasha ka warbixiyaan sida lagu waabariistay goobaha ay ku sugan yihiin iyo waxyaabaha ka cusub iyagoo naga soo waca eber lixaal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay meel kastoo aad joogtaan dhegeystayaal waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu weli ku guda jirnaa dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum helo asalaamu calaykum
waaleykum salaam magaca iyo halkaad nagala soo xiriireyso
marina joogtiiraamin maryan sidee baa lagu waabariistay halkaad ku sugan tahay haddii aad warbixin kooban naga siiso
si fiican looga- si fiican ayaa loo waabaraysay qaybta oo shaqada qaybta suuqa laa aadi
aada baad umahadsantahay sida wacan ee aada barnaamijka kaga qayb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa dhegeystayaal waxaad nagala soo xiriiri kartaan eber lixal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan si aad barnaamijka uga qayb qaadataan dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum
calaykum asalaam magaca iyo halkaad nagala soo xiriireyso
magacaygu waa caasho joogta xaafadda buundhaweyn caasho sidee baa lagu waabariistay halkaad ku sugan tahay
si wacan oo wanaagsan looga ambaleysa gaayo waxbarashada caafimaadka kasaaudka dhammaan looda wax dhibaataa kama taagna walaanta halkay ka taagan waa beeraro waxaadalaha gurigooda
aad baad umahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka kaga qayb qaadatay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan fariin dib ayaan isugu soo noqon doonaa
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
intaas aanu ku dhaafno fariintaasi halkaad kala socoteen waa radio baalula dhegeystayaal barnaamijka abreedi iyo baalula ayaad weli maqlaysaan waxaana naga dhegeysanaysaan muujada sideed sideed dhibic sideed megaartis iyadoo caalamka aad nagala socotaan baraha internetka aanu ku leenahay sida facebook iyo youtube dhegeystaha qadka ku jira ayaan jaaniskiisa siinaynaa si uu barnaamijka uga qeyb qaato helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum si lamida dhegeystahaasina qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan idiin leeyahay subax wanaagsan barnaamijka beredi beerlula ayaad maqlaysaan dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum
aleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacay halkaad nagala soo xiriireyso qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay
Cirko, cirko sagal hareeyo, samalayl ku miray xalay, saameeyay beelaha, saameeyay beelaha. Saymaroba, Kula Masaro, Subahadina mayay daay, mayay daay, soo daashay dhibicii. Isna saymaroba, Kula Masaro, Subahadina mayay daay, mayay daay, soo daashay dhibicii. Soomaaliyay ma nabadba dalas weyn ma nabadba
barnaamijka bredi iyo beerlula ayaa dhegeystayaal maqlaysaan dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay dhegeystaha kale qadka ku jira helo asalaamu calaykum helo asalaamu calaykum qadka taleefonka ayaa dhegeystahaasi ka go-ay bar lix hal sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal afartan ayaa dhegeystayaal nagala soo xiriiri kartaan dhegeystaha qadka ku jira helo asalaamu calaykum dhegeystahaasina qadka taraafika ayaa ka go-ay intaasina dhegeystayaal waxaa iga eg barnaamijka bareediyi beerlatan intaan ka kulmeyno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgeliyo
Circo, shay dhibcigii dhisna say ma rooba duula ma saaro subaxdiina mayay da'ay mayay da'ay soo daad shay dhibcigii